Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa degmada Waysile ee koonfurta gobolka Mudug kusoo gabagabeysay kulan looga hadlayay amniga, xasilinta iyo wadajirka bulshada. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradaha amniga, cadaaladda, awqaafta iyo arrimaha diinta, maamulka gobolka, kan degmada Waysile, taliska booliiska saldhigga Waysile iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Waysile Cabdi Garaade Cumar iyo qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay ayaa u mahad celiyay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxaan rabaa inaan waxay uga mahad celiyo barnaamijkan ee hay-adda t s three iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee ku shuqul lahaa ee inay suurto gasho ee in lagu tababaro ama ay juhdi ama ay ku bixiyaan ama macalimiin khibrad u leh sida ay u wada shaqayn lahaayeen dowladda iyo dadka bulshada ee ku dhaqan ee degmada Waysile iyo nawaaxigeeda runtii aad iyo aad aa u mahadsantihiin ee waa in kaga mahad celinayna waana ku faraxsannahay in aan helno guryaheena intii nala kugu yimaado haddana nala kugu tababaro ama aqoontii aan dadkii dadweynihii iyo bulshadii ay ku wada shaqayn lahaayeen ay ku wada harin lahaayeen aada iyo aad aa ugu mahadsantiin waxaan leenahay mahad aad idinka gaarto la shaqayno xaafadaha dariskeena oo liita oo dayarta ah oon ogaano oon is aruurino oo xaafadba xaafadda kale ay ka warqabto hoggaan wanaagsan waxaa laga rabaa ee waa ee qofka bulshada uu hogaaminayo wax garaafa horta inuusan ku lahayn ee bulshada ruux ay ay- isaga iyo noloshiisa intuba ay ka badbaadaan inay tahay dhankooda mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradaha galmudug ayaa goobta ka hadlay barnaamijkaanu galmudug degmooyinka aada mataanaha tihiin ee baxdo iyo degmada hadda aan joognay wasil iyo xaradheere ayay dowlad u qorshaysay inuu ka shaqeeyo ka hirgalo hadda wejiga koowaad midnimada ha laga shaqeeyo ee, dowladnimada ha la adkeeyo ee, isku xirnaanta iyo isku warqabkana runtii
shiraalkii baa la baarahayaa waxaa laga baarahayaa hobyo degadii baa la dhisahayaa waxaa laga dhisahayaa hobyo waddadaas markii la soo dhammeeyo waxaa ku xiga laba boqol iyo lixdan oo laami ah soo gabadhnimada guul maaha haddaan nabada jiri lahayn ma jirto